إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga halfurqaan qodobada insha allah aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen fariisimo ciidan oo ku yaala gobollada banaadir shabeellaha hoose iyo jubbada hoose sicir barri saa'id ayaa ka jira deegaanada maamulka somalilan uu ka taliyo iyadoo xukuumaddana lagu eedeeyey inay ku fashilantay inay ka hortagto amaba ay wax ka qabato ciidamada ka soo horjeeda madaxweynaha puntland ee maraykanku uu aasaaskooda iska lahay ayaa si foolxun waxay u dileen askari ka tirsanaa ciidamada u daacadda ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi danne mu'asasada alkataa'ib ayaa waxay soo saartay filim cusub oo muujinaya weerar lagu qaaday qaar ka mid ah ciidamo ku sugan gobolka shabeellaha dhexe sarkaal sirdoon islamarkaasina arrimaha amniga falanqeeya ayaa waxa uu ka warramay waxa keenay in ciidamada dowladda federaalka ah si joogtaha ay u dilaan dadka shacabka ah gaar ahaana marka ay meelaha cariiriga ah marayaan warka dibaddana weerar keligii duulnimaha ayaa waxauu ka dhacay magaalada barakaysan ee alqudus kaas oo lagu beegsaday dad yuhuud ah inta oo qodobadii warku waaweyne dhegeystayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen fariisnimo ciidan oo ku yaala gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo jubbada hoose warka waxaa inoo haya cabdisamad cabdulaahi waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa dagaal habeen ka hor mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose waxaa la xaqiijiyey in weerarkaas lagu dhaawacay hal askari dhanka kale gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanka yoontoy ee duleedka magaalada kismaayo waxaa ka dhacay weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen goob isbaara ah oo u tiilay ciidamada maamulka axmed madoobe ciidamadii ku sugnaa barta isbaarada ayaa la kala ceeriyey dhanka kale gobolka banaadir gaar ahaan degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xaafadda caymiska ee degmada yaaqshiid ayuu ku yaalaa fariisinka la weeraray wax tafaasiil dheeraada oo ku aadan qaraxa ka dhacay yaaqshiid iyo sidoo kale weerarka lagu qaaday ciidamada maamulka axmed madoobe ee ku sugan deegaanka yoontoy lama helin balse wixii kasoo kordha wararka iyaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa sicir barar saa'ida ayaa waxaa laga dareemayaa deegaanada maamulka somalilan uu ka taliyo iyadoona xukuumadda lagu eedeeyey inay ku fashilantay inay ka hortagto amaba ay wax ka qabato haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya deegaanada uu ka arrimayo maamulka somalilan waxaa ka jira sicir barar saameyn ku yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada taas oo sababtay in xitaa dadkii waxaystay ay ku adkaato inay wax iibsadaan iskabadaa dadkii danyarta ahaaye xildhibaan ka tirsan maamulka somalilan oo lagu magacaabo axmed nuur ayaa ka warramay xaaladda sicir bararka iyo heerka uu hadda marayo xaaladda sicir bararka iyo maciisheedaha qaaliyoobay ee waddankeenna soo food saaray oo maraysa meel aad iyo aad iyo aad u khatar badan oo la odhan karo dadka waxbaba kuma noola waxaana saamayn taban oo aad iyo aad u adag ku yeeshay sicir bararka xaaladda caynkanina mid lagu sii socon karayo waayo waxay maraysaa in qof mushahar soo qaatay suuqyada wixiisiba aanay waxba uga goynaynin xaaladdu markay caynkaa tahay dowladaha waaweyn ee wax haystaa dadka mushaharaday u kordhiyaan mushaharada kastako lacag caddaana bay dadka u qaybiyaan oo qof walba jeebka loogu quraa si uu wax u iibsado kuwa kale ee sideenna saboolkiina canshuurtay ka dhaafaan wuu dardaruuriga sidoo kale wuxuu xukuumadda muuse biixi ku eedeeyey inaysan gacan ka geysan dhibaatada uu sababay sicir bararka innaga waxaad moodaa in dhagaal laga furaystay xaaladan sixir barar ee nagu sii labanlaabmaysa nagu sii afarlaabmaysa waxaan odhan lahaa xukuumadda maanta meelaa sii egataan iyo meelaa indhaha ka qarsataan toona ma joogto haddii a is lahaydeen berri bay si u noqon saa dambe ay ka soo rayn way ka sii darta inaan laydinma xilqarin oo ilaahay idinku asturi waa in quutal daruuriga jabo wuu ka sii darayaa fadhiga ka kaca oo siyaasadiinna ku saabsan ganacsigana wax ka bedela magaalooyinka waa beelaa yihiin bood baa loogu dhaamiyaa miyigina in booda loogu dhaamiyaa ay noqon doontaa waxaan leenahay xukuumadda waxaa sugaysaa inta la ysqalanayo ee dadku caruurta laodhanaya carruurta laysu qalo wax la iibsadana roodhida u sugan oo cuntaa haddii sixirbarinku roodhidii marayo maxaa sugaysaan dee maamulada ka jira soomaaliya ee shisheeyaha ku tiirsan ayaa ku caan baxay musuq maasuqa iyo in xoolaha dadweynaha loo isticmaalo danagaar ah taas oo dhibaato dhaqaale ku reebtay dadkii danyarta ahay ciidamada kasoo horjeeda madaxweynaha puntland ee maraykanku aasaaskooda iska lahaa ayaa si foolxun waxay u dileen askari u daacaad ahaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi danne maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya waxaa cirka isku sii shareeraysa xiisada ka taagan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari taasoo u dhexaysa ciidamo ka wada tirsan maamulka puntland maalintii shalay waxaa la toogtay askari ka tirsan ciidanka maamulka puntland gaar ahaan kuwa taabacsan madaxweynaha maamulka saciid cabdulaahi deni askarigan ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidanka b s f ee ka hor yimid amar dhowaan ka soo baxay deni waxa uuna askariga la dilay si gaar ah kaga tirsanaa ciidanka ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso taliyaha ciidanka garoonka boosaaso oo dilkan ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen magacaygu waa maxamuud cabdi jaamac gaashaanlah taliyaha ayroboorka waxaa dhacday dhacdo aada u foolxun oo ku dhacday askari ciidanka ee ka tirsan magaciisana la yiraahdo maxamed axmed cabdi shabeelle ku magac dheer askarigaasoo maanta ku dhintay ku geeriyooday gacanka xaqdaran waxaa askarigaa ku dhacday maanta isagoo lixdii saac shaqo qaran ka rawaxay oo waardiye ka rawaxay oo aaday xaafadiisii jag u qaatay xoogaa yaro fasaxa u qaatay inuu kusoo jiirayo magaalada kasoo danaysto ayaa jidka waxa ka helay ciidan burcadbiriya oo halkan meela jooga oo waardiyeyo guriga ina diyaano ciidankaas oo askarigaas intay qabteen qabtay oo xirxiray oo dhibaateeyey dabadeedna markay xirxireen indhahana waa ka xireen labada gacmoodna waa ka xireen dabadeedna xabadaa la riday xabadaa ku dhacay ninka askariga waxay la tahay arrintaas sacad oo kansa in ninkaa loo dilay askariga sidoo kale waxa uu sheegay in askariga si ulakac ah loo dilay ayna dilkiisa qirteen ciidanka b s f isagoona arrin laga xumaada ku tilmaamay dilka loo geystay nimankaas burcadaa oo mataqaanaa isbaarooyinka u dhiganaya dadkii dalka ciidankii dalka u shaqaynayey oo aysan nin ay gara waaye aysan ahayn ninkaasi wuxuu ahaa nin reer boosaasooda ayadii uu xaafaduu deganaa laftigeedii baa maanta lagu dilay ninkaas isagoo la garanayo weliba inta la haybsado la yiri yaa tahay markuu yidhi ciidanka b m b f baana ciidanka aeroboorka ayaa waxa laga xiray gacmaha iyo lugaa siday ii sheegeen ayagu oo aan ugu tegay gurigooda markaan gurigooda ugu tegay raadinayay nimankii ninka dilay saasay ii sheegeen waxay igu dheheen askariga waanu qab ninka waan qabanay wuxuu noo shagtay ciidanka aeroboorka waxaanu ka xirnay indhaha iyo gacmaha dabadeedna xabadaa la riday xabadaa ku dhacay ninka askariga waxay la tahay arrintaas sacad oo kansa in ninkaa loo dilay askariga arrintaasina waa arrin foolxumo ku ah dalka iyo dadkaba in maaragtay magaalada boosaaso dhexdeeda sidaas u dhaqmaan dad jooga laguna fiirsado si kastaba ha ahaatee weli waxaa magaalada boosaaso ka taagan xaalad cakirnaan ah iyadoona odayaal isku dayay in labada dhinac ay dhexdhexaadiyaan ay ku guuldareysteen arrintaas kadib markii dani ay ka codsadeen in ciidanka uu u daayo hubkooda iyo xarumahooda iyaguna ay qaataan xilka qaadista hase yeeshee dani uu ka biyadiiday arrintaas isagoona hoosta ka xariiqay in wax hub ah aan loo fasixi doonin ciidanka b s f muasasada alkataib ayaa waxay soo saartay filim cusub oo muujinaya weer lagu qaaday qaar ka mid ah ciidamo ka mid ah kuwa ku sugan gobolka shabeellaha dhexe mar kale warkan waxaa inoo haya maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
mu-asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay soo saartay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo weerar habeennimo oo lagu qaaday bar kontarool oo ay ciidanka dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka buurane ee wilaayada shabeellaha dhexe al-kataa'ib ayaa waxa ay muuqaalkan kusoo gudbinaysaa sida uu u dhacay weerarka lagu qaaday barta kontarool iyo khasaaraha soo gaaray ciidamada dowladda federaalka ee halkaas ku sugnaa meydadka ciidamada dowladda federaalka ee lagu dilay weerarka iyo agabkii lagu furtay dagaalka oo uu ku jiro gaari nooca raaxada ah ayaa lagu arkayaa muuqaalkan oo ay habeenkii xalay baahisay mu'asasada al-kataa'ib
الله سبحانه وتعالى وحليه بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا alla tilmaanta uu siiyey waxaa ugu horraysa inay yihiin kuwa gaaladii awliye ka dhiganaya saaxiib qaraabo sokeeye kuwa ay garab siiyaan kuwa ay ku farxaan guushooda muuminiintiina ka xigsanaya alla wuxuu ku dhaleecanaya an yabtaquuna cindahum alciza wuxuu leeyahay hadday agtooda sharaf iyo halabo ka raadinayaan fa ina alcizata lilaahi jamiica halabada iyo guusha iyo sharafta alle ayaa iskale
qaybaha dambe ee isdaarka alkataa'ib waxaa kasoo muuqanaya sheekh khaalid al xuseynaan oo ka hadlaya fadliga ay leedahay sunanta oo lala yimaado هناك سنن يومية كثيرة جدا تجد كثير من الناس يهمل هذه السنن ولا شك أن من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده أنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وإن منزلتك عند الله على حسب تطبيقك لهذه السن- السنن كلما طبقت هذه السنن أكثر كلما علت مرتبتك عند الله سبحانه وتعالى وعلى قدرك عند الله جل وعلا فهناك سنن مثلا على سبيل المثال سنن فعلية وهناك سنن قولية فتصوروا من أن يصبح الإنسان إلى أن يمسي يربي نفسه على تطبيق هذه السنن فتصبح حياته كلها على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم sarkaal sirdoon islamarkaasina arrimaha amniga falanqeeya ayaa waxa uu ka waramay waxa keenay in ciidamada dowladda federaalka ahu si joogtaha ay u dilaan dadka shacabka ah gaar ahaana marka ay meelaha cariiriga ah marayaan iyadoo ay sii kordhayeen dilaalka ciidamada dowladda federaalka ay ka geysanayaan magaalada muqdisho ee ka dhanka ah dadka shacabka ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay nin arrimaha sirdoonka iyo amniga ku shaqa leh oo la yidhaahdo cabdiraxmaan sahal kaas oo la shaqeeya dowladaha shisheeye waxa uu hoosta ka xariiqay in askartan marka horeba aan loo tababarin inay shacabka u adeegaan geesta kalena ay yihiin kuwa cabsanaya oo ka baqaya in la dilo marka meelaha cariiriga ay marayaan amaba qarax lala beegsado waxyaabaha in askartu rasaasta sida joogtada u furan keenaya ayuu wuxuu ku daray in sidoo kale ay ka mid tahay in askartuba ay aaminsan yihiin in shacabka iyagu ay leeyihiin inaan la barin horta maxaad u adeegaysaa maxaa lagu tababaray inaad eh, muwaadinka soomaaliyeed aad ilaaliso oo difaacda lagu tababaray ka difaacda dhib kasta u yimaado taata waa qodob Eh, qodobka kale wuxuu yahay eh, xagga dagaaladan dalka ka socda wuxuu gaarayaa marxalad uu qofku uu la qabsado oo markaa cabsi ay geliso Eh, taana ay keenayso armo- gaarigan uu askarigu wado amaam inaa lagu qarxiyaa haddii zaxma aad gasho amaa lagu soo toogtaa marka inuu marka wadada banaysto askariga oo aaminsanba asaga inuu leeyahayba shacabka hadduuba qori haysto wuxuu wuxuu isleeyahayba dowladda adaa iskale eh, dhaqankaana waa jira lafteeda marka la fiiriyo asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay askarta dowladda federaalka in cabsidu ay ka badatay taasina ay nafsiyan u waxyeelaysay si kale haddii loo dhigana warkiisu waxa weeye inaanay miir qabin wuxuu intaasi ku daray in sidoo kale askartu ay aad u isticmaalaan waxyaabaha maanka dooriya sida qaadka iyo wixii la midka ah taasina sidoo kale ay dhaawacayso miirkooda qodobadaas ayuu sheegay in sidoo kale ay ka mid yihiin waxyaabaha sababaya in askartu ay dadka sida joogtada isaga dilaan askarigii oo qoraxa taagan naftiisu waxaa weeyaan psycholojiyaad iyo nafsiyaadkiisu wuu xumaanaya waxaa laga yaabaa in inuu si kale wax siin yahay waxaa taas ka sii daran oo kale laga yaaba inuu eh, ay waxyaabo kala duwan oo aan loo baahnayn oo askarigu inuu ka fogaado la rabay inuu in in la arko inuu in inay imanayso sida qaadka oo kale iyo waxyaabaha la midka ah mukhaadaraadka oo kale lafteedu waxaa weeyaan waxyaaba keeni kara wey in ma garanaysaa waxaa weeyaan waxaa laga yaaba asaabahaas oo dhan aan sheegnay ayaa keeni kara inuu isku dhac yimaado oo ay arrintan ay socoto marka inay arrintan qaabka ku socotona waa arrin dhaawacaysa hay-adaha dowladda dhaawacaysa sumcadda dalka dhowaan ayay ahayd markii askarta dowladda federaalka muqdisho ay ku dileen wiil iyo gabar isla dhashay kuwa oo mootay bajaaj ay saarnaayeen ciidamadu ay rasaas ku fureen isla saacada kadib markii falkaasi uu dhacay waxaa isla muqdisho ciidamada dowladda federaalka ay ku dileen askari iyaga ka tirsanaa inkastoo markaa dharka shacabka uu libisnaa oo aanay u malaynayn inuu askari yahay muddo dheer ayay soo socdeen falalka ciidamada dowladda federaalka ay ku dilayaan dadka shacabka ah mana jirto cid si dhab ah wax uga qabatay warkaa dhegeystayaal halka idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan weerar keligii duulnimaha ayaa waxauu ka dhacay magaalada barakaysan ee alqudus kaas oo lala beegsaday dad yuhuud ah wararka inaga soo gaaraya magaalada barakaysan ee alqudus waxa ay tilmaamayaan in weerarka keligii duulnimadaah uu ka dhacay magaalada gudaheeda waxyeelena lagu gaarsiiyey qof yuhuud ah gabar middo ku hubaysan ayaa waxay geysatay weerarkani waxayna beegsatay haweeney yuhuudiyad ah oo ka mid ahayd dadka xoogga lagu dejiyey xaafadda sheekh jiraax ee magaalada barakaysan ee alqudus warbaahinta maamulka yuhuuddu waxa ay baahinaysaa amaba ay timinaysaa in haweenada weerarka bulise ay u suura gashay inay goobta si nabada uga tagto amaba ay uga baxsato ilaa iyo haddana kuma aysan guulaysan askarta yuhuuddu in ay gacanta ku soo dhigaan ciidamada maamulka yuhuudda waxaa lagu warramaya inay xireen dhammaanba waddooyinka soo gala goobta weerarku uu ka dhacay xaalad kacsanaan ayaa waxay ka jirtaa xaafadda weerarku uu ka dhacay warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa